sida caadada siyaasadeed u ah dalkan maraykankana xisbiga mucaaradka ayaa ka jawaaba khudbadda madaxweynaha sanadkan waxaa xisbiga jamhuuriga u hadashay barasaabka gobolka arkansa oo horeyna usoo noqotay afhayeenka aqalka cad xilligii madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump sarah hakabi sanders xuseen barre aadan ayaa warbixintan noo soo jeedinaya guddoomiyaha gobolka arkansa ee dalkan maraykanka sarah hakabi sanders ayaa soo bandhigtay farqiga u dhexeeya xisbiga jamhuuriga iyo waxay ugu yeedhay guuldarada maamulka biden iyo dimuqraadiyiinta iyada oo bixisay jawaabta xisbiga jamhuuriga ee habeennimadii xalay ee ku saabsanayd khudbadda madaxweyne jo biden ee xaaladda midowga
xariiqda kala qaybisa siyaasadda maraykanka ma aha mid u dhaxaysa midig ama bidix balse waxay u dhaxaysaa waalida iyo miyir qabka sarah hakabi sanders ayaa sheegtay in dimuqraadiyiinta ay doonayaan in ay xukumaan dadka maraykanka ah oo ay dowladdu maamusho waxaanay sheegtay in dowladda shaqadeedu ay tahay in ay u adeegto shacabka ee aysan ahayn in ay xukunto ama ku amartaaglayso sanders oo horey usoo noqotay xogeyaha warfaafinta ee aqalka cad xilligii dowladdii hore ee madaxweyne donald trump ayaa sheegtay in maamulka hadda jira ay gebi ahaanba afduubeen garabka bidix ee xagjirka ah sidaa ay hadalka u dhigtay waxa kale oo ay ku eedeysay madaxweyne jo biden inaanu wax ku filan ka qaban sugidda xuduudda dalka madaxweyne biden ayaa khudbaddiisa ku sheegay in uu shiinaha kala shaqayn doono habab horumariya danaha maraykanka iyo caalamka laakiin sanders ayaa khudbaddeeda ku sheegtay in haddii shiinuhu uu hanjabo madax bannaanida maraykanka in ay markaasi ku dhaqaaqi doonaan sidii ay dalka u ilaalin lahaayeen sidaa ay hadalka u dhigtay mahadsanid xuseen bare aadan oo noo soo koobayay jawaabtii ay xisbiga jamhuuriga ka bixiyeen khudbaddii madaxweyne biden